أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak qodobada wararka warbaahinta islaamiga alaandulus saaka idiin heesookooda ugu door karoon waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada muslimka ugu hambaliyeysay bilashada bisha barakeysan ee ramadaan idaacadda islaamiga alaandulus ayaa xal si rasmi u daafurtay tartanka bisha ramadaan oo ay ku tartamayaan wilayaadka islaamiga qaraxda la beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay madaxweynaha dowladda ridada turkiga ayaa sheegay in dowladdiisu ay lacago balaayiin dollara ku maalgelinayso etoobiya isagoona dhanka kale ka digay colaadaha geeska afrika munaasabad lagu soo gebagabeynayay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ewlasaamiga ee jubbada dhexe wadahadalla u dhexeeya murtad garguurta iyo siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa ka furmay magaalada muqdisho multaqa ballaaran oo lagu soo dhoweynayay mujaahidiinta cadowga allah kula xisaabtantay gobolada dhexe ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee ulaasaamiga ee baay maamulka islaamiga degmada ceelbuur ee ulaasaamiga ee galgaduud ayaa tartanka qur-aanka kariimka u qabtay madaarista qur-aanka ee degmada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan ulaasaamiga ee gado
أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waa subaxnimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha barakeysanee ramadaan sanadda kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada muslimka ah ugu hambaliyeysay bilashada bisha barakeysanee ramadaan faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman iyadoo maanta ay ku aadan tahay maalinta koowaad bisha khayrka iyo cibaadada badan ee ramadaan guud ahaana dadka muslimiinta ay yihiin kuwa u diyaarsan ka faa'iidaysiga fadliga bishan dhinaca kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu hambaliyeysay dadka muslimiinta bilashada bisha khayrka badan ee ramadaan kelimad la dhegaysan karo ku dhowaad labaatan daqiiqo oo uu xala jeediyey sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ummadda muslimiinta ugu tahniyadeeyey bilashada bishan khayrka badan ee ramadaan waxaan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta ugu tahniyadaynaynaa bilashada ramadaanka maxaa yeelay waa bishii khayrka iyo hanuunka waa bishii soonka iyo qiyaamka waa bishii qur-aanka iyo jihaadka waa bishii sadaqada iyo ixsaanka waa bishii dadaalka iyo ducada waxaa la furaa albaabada jannada waxaana la xiraa albaabada naarta waxaa la xabisaa shayaadiinta kuwooda ugu daran waana bil uu ku jiro habeen ka khayr badan kun bilood ciddii khayrkeeda ka qadana waa cid khayr oo dhan laga xarimay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi innaa ansalnaahu fii leylati alqadr wamaa adraaka maa leylatu alqadr leylatu alqadri khayrun min alfi shahr sheekh cali maxamuud raage afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo hadal qaaday xaaladda adag ee ka jirta dalka iyo abaaraha saameeyey dadka iyo dunyada isagoo dadka muslimiinta ku booriyey inay sameeyaan iskaashi dhexdooda ah waxaa dhanka kale uu isiltaag ku sameeyey sheekha howlaha guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee isugu jira biidhaaminta iyo raashin qaybinta ay ka wadaan wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya guddiga gurmadka abaaraha ee ay mujaahidiintu dhowaan dhidibada u taageen shaqadiisana durbo bilaabay wuxuu muujiyey dadaal deg deg ah oo loogu samafarayo dadka ay abaartu saamaysay waxaa socda biyodhaamin raashin qaybin iyo adeegyo kale oo aasaasi ah oo ay kumannaan qoys ka faa'iidaysteen waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada guddiga gurmadka abaaraha ee ku kala baasan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya kuwaasoo habeen iyo maalin u taagan u khidmaynta walaalahooda muslimiinta ah ee tabaallaysan waxaan idin leennahay sii laba jibbaara juhdigiinna ku fara adayga nidaamka markaad wax qaybinaysaan waa yeelka iyo dadka jilicsan u dhaamiya biyaha raashinkana u xamaala caafimaadkoodana xil weyn iska saara maadaama xilliyada abaaruhu jiraan xanuunna dillaaci karaan qaala allahu tabaaraka wa tacaala wafcalu lkhayra lacallakum tuflixuun wa qaala tacaala waqfid janaaxaka lilmu'miniin wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man kaana fii xaajati akhiih kaana allahu fii xaajatih wa qaala sala allahu calayhi wasalam assaaci cala alarmalati waalmiskiini kaalmujaahidi fii sabiili illaah aw ilqaa'im alleyla asaa'imi annahaar muttafaqu calayh sheekh cali maxamuud raayga sheekh cali dheere waxa uu kelmaddiisa ku soo hadalqaaday islamarkaana uu ku soo bandhigay istiishaadka allah shahaadadiisa ha ka aqbalee mas-uulkii guddiga gurmadka abaaraha sheekh maxamed abuu usaama uu ku shahiday duqeyn diyaaradeed oo cadowgu ka geystay duleedka degmada bu'aale waxa uu sheegay sheekha in mujaahidiintu ay sii kordhin doonaan howlaha loogu gurmanayo dadka muslimiinta saameynna aysan yeelan doonin duqeymaha maraykanka taasina waa midda keentay in sanibiyiinta maraykanka duqayn diyaaradeed ugu beegsadaan mas-uulkii guddiga gurmadka abaaraha sheekh maxamed abuu usaama shahaadadiisa allah ka aqbalee sheekhu muddadii uu guddiga gurmadka hoggaaminayey wuxuu ka shaqaynayey iskudubaridka gargaar deg deg ah oo la gaarsiiyo dadka nugul saliibiyuuntuna waxay beegsigiisa ku doonayeen inay ku kala dhantaalaan gurmadka dadkeenna muslimiinta ah ee abaaraysan allah ayaana subxaanahu wa tacaala horay inoogu sheegay inaysan marnamo jeclaanaynin inaan khayr iyo horumar ku sugnaanno qaala allahu tabaaraka wa tacaala laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo weerarrada wuxuushnimo ee noocan ah ma joojin doonaan gurmadka socda taas cagsigeedana waxaan sii xoojin doonnaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala go'aankeenna ah inaan sii labalaabno dadaalka aan ku caawinayno dadkeenna tabaallaysan waxaan halkan ka bogaadinayaa haleeyada mujaahidiinta oo u dhabar adeegay shirqoollada cadowga tusayna in wilaayadka islaamiga aysan ahayn meel lagu soo degdegi karo waxaan ku leennahay walaalaheen mujaahidiinta jazaakumullaahu khayran wa baaraka allaahu fii sacyikum wa taqabbala shuhadaa'akum wa caafaa jarxaakum ugu dambeyn afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si guud ugu baaqay dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan inay isgarab qabtaan inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee ramadaan islamarkaana kan wax haysta uu saacido kan aan waxba haysan waxaan ku baaqaynaa si guud in dadka masaakiinta ah la garab qabto gaar ahaan bishaan noo bilatay ee ramadaan derisku waa inay iska warqabaan isna caawiyaan nebi moxamed salawaatuullaahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa kan ugu deeqsisan dadka iyadoo ay sidaas tahana waxaa deeqdiisu sii badnayd oo sii labalaabi jiray marka uu ramadaan yimaado waxaa loo baahan yahay in bulshadu isku xirraato qaraabada la xidhiiriyo oo qofba qofka uu dhaamo uu garab qabto sidoo kale walaalayaal aan ku dadaalno cibaadada oo aan ka faa'iidaysanno bisha iyo fadligeeda ramadaan yuusan ugu dhaafin hurdo iyo caajis waxaan allah subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuuna waafajiyo ka faa'iidaysiga bishan waxaan si gaar ah muslimiinta ugu boorinaynaa ducada si uu allah subxaana wa tacaala jiilaalka iyo abaarta nooga dulqaado gaarada jabkeeda iyo halaaggeedana uu allah subxaana wa tacaala noogu soo dedejiyo allaahuma innaa nas'aluka alikhlaasa fi alqawli waalcamal allaahuma ansur ilmustadcafiina min almu'miniina fii kulli makaan allaahuma kun lahum waliyan wa nasiira wa muciinan wa dahiira allaahuma waadir dawaa'ira asuu'i calaa caduwika wa caduwihim allaahumma ajmac kelimata almuslimiina cala alxaqi yaa rabba alcaalamiin allahuma aciza alislaama waalmuslimiin wa adilla ashirka waalmushrikiin wa dammir acdaa'aka acdaa'a addiini yaa rabba alcaalamiin واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا صحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والفت ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبذ لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبث لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين idaacadda islaamiga al-andulus ayaa xalay si rasmi ah u dahfurtay tartanka bisha barakeysan ee ramadaan kaasoo ay ku tartamayaan wilaayaadka islaamiga faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed ننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sanad walba marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan qabata tartan aqooneedka ramadaanka kaasoo ah mid sanad walba ximbaarsan xiise gaar ah islamarkaana ay aad u jecel yihiin dhegaystayaasha idaacadda sanadkanna ah mid ka duwan sanadadii hore xalay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa si toos ah u dahafurtay barnaamijkii sanadlaha ahaa ee tartan aqooneedka bisha ramadaan oo sanadkan mar kale ay ku tartami doonaan kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda kow iyo toban wilaayo kuwaasoo kale ah banaadir shabeellaha hoose shabeellaha dhexe baay bokoola hiiraan gedo galgaduud mudug jubbada hoose iyo jubbada dhexe sannadihii tegay idaacadda andalus ayaa si buuxda gacanta ugu haysay maamulka tartanka hase ahaatee sannadkan waxaa si rasmi ah uga qayb qaadanaya makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo tartanka xooggiisa la xajiyey dhankooda lana filaya iskaashigooda iyaga iyo guddigii hore u waday tartanka uu wax badan soo kordhin doono sheekh abu saciid azeyl ciid oo ka mid ah guddiga tartanka ayaa kelmada ujeediyey kula hadlay dhammaan bulshada si gaar ah tartamayaasha barnaamijka waxaan een, u bogaadinayaa walaalaha muslimiinta oo musaabaqadii ramadaaniga oo sanad kasta oo la qaban jiray oo idaacatu al andalus al islaamiya noo qaban jirtay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala musaabaqadeena ha nooga dhigo midii albaab khayr noo noqotay oo aqoontii aan ka kala qaadanay fatixi badan aan ka helnay macluumaad badan aan ka faa'iidaysanay oo muslimiinta isku barteen ilaahay subxaana watacaala nooga dhigo muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaana naftayda iyo walaalaha dhammaan aan u dardaaramaya alla kacabsiga iyo qalbiga in la saafogareeyo bisha ramadaan in laga faa'iidaysto ilaalinta soonkeeda iyo qiyaamkeeda cilmiga barashadiisa in laga faa'iidaysto iyo macruufka oo la faro munkarka oo la reebo musaabaqada dadka ka qayb qaadanayana hadafkooda inay ka dhigtaan inay faa'iidaystaan walaalahoodan ay u faa'iideeyaan qofka haddii musaabaqada u galo marna waa badin kara marna waa laga badin kara oo mar kasta baabku u noqdo baabul istifaada dadka dhammaan waa walaalo waa dad muslimiin ah isku doon wada saaran laakiin waa waa nashaad iyo aqoontaasoo la kala faa'iidaysanaya taas inaan ka dhigano sidoo kale al-ustaad abu maxamed oo isna ka mid ah guddiga tartanka ayaa jeediyey dardaaran ku socda tartamayaasha iyo si guud dhegaystayaasha marka ee, waxaan dhahaynaa mushaarikiinta iyo mushaarikaadka soo dhowaada ee, kutubtiina diyaarsada een, cilmigu wuxuu ku ziyaadaa nafaqaynta cilmiga bixiya dadka wax- waxbarta adinku dadka waxbara sanad kasta cilmi ha idiin ziyaada insha allahu tacaala waxaan aragnay een, su-aal la isweydiiyey qof yidhi salaadaan tukan jiray waxbaa iga khaldanaan jiray su-aashaas ayaa fadlulahi tacaala een, ayay igu saxantay marka een, musaabaqadana miyaan la sahlan insha allahu tacala waa musaabaqa diiniya weeyaan qof kastana awooddiisa ha geliyo insha allahu tacaala qulubtana ha la furo dhammaantiinna insha allahu tacaala guul iyo najaax ayaan idin rajaynaa insha allahu tacaala guddiga tartanka ayaa xalay soo bandhigay maxaawirta ay ka imaanayaan su'aalaha iyo jadwalka rasmiga ah ee habeen kasta su'aaluhu maxwarka ay ka imaanayaan waxaana arrintaasi ka hadlay al-ustaad abu ibraahiim waxaan halkan ka sheegi doonaa insha allahu tacaala maxaawirta ama meelaha ay su-aaluhu ka imanayaan si tartamayaasha ay ugu fududaato ama ay uga bogsadaan maxaa la idin weydiin doonaa sannadkan maxaawirta ay su-aaluhu ka imanayaan waa toban mixwar ama toban jaanib dhagaha si fiican ha loo furo waxay kala yihiin alqur'aanu wa culuumuhu alsiiratu nabowiya alxadiidu wa culuumuhu almaktabatu waalculamaa alfiqhu wa culuumuhu alcaqiidatu walfiraq alluga alcarabiya altaariikhu alislaami aljihaad almucaasir iyo alriyaadiyaat waa tobankaas haddii aan ku celiyo alqur'aanu wa culuumuhu alsiiratu annabowiya alxadiidu wa culuumuhu almaktabatu waalculamaa alfiqhu wa culuumuhu alcaqiidatu walfiraq alluga alcarabiya altaariikhu alislaami aljihaad almucaasir iyo alriyaadiyaat waa tobankaas mixwar habeen kastana laba ka mid ayaa la qaadan doonaa inshaa allah waxaa noogu soo horeeya alqur'aan wa culuumuhu iyo asiiratu nabowiya oo habeen dambe aan gelayno inshaa allahu tacaala waa tahay mucaad laba warqadood ayaa agteena yaalla waxaana ku qoran alif iyo ba oo majmuucaadka ay ku dhisan yihiin bal midkood inoo soo qabo iyo cidda habeen dambe lagu bilaabi doono su'aalaha inshaa allah aadayd u mahadsan tahay walaalka waraaqahan horteeda yaalla haddii aan soo qabto mid ka mid ah taasoo ka tarjumaysa warqaddii lasoo qabtay inay noqon doonto majmuucada bilaabi doontaa habeen dambe tartanka waxayna noqon doontaa majmuucadan insha allah waa hagaag majmuucada uu walaalka mucaad gacanta ku dhigay waa majmuucada alif iyaga ayaana lagu bilaabi doonaa habeen dambe insha allahu tacaala su'aalaha waxaana ku wada jira majmuucada alif ilaa iyo lix majmuuco oo kale ah kow majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo labo majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose saddex majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose afar majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool shan majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud qarax lala baasiday murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baayo ciidamada mujaahidiintu ay howlgal qarax habeenkii xalay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo waxayna qaraxaasi la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah madaxweynaha dowladda riddada turkiga ayaa sheegay in dowladdiisa ay lacago balaayiin doolara ku maalgelinayso ethoobiya isagoona dhanka kale ka digay colaadaha geeska afrika tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abushiiba rajab dayib erdogan oo ah madaxweynaha xukuumadda riddada turkiga ayaa gaaray magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya isagoo halkaasi ku tegay booqasho rasmi ah oo turkiga uu diiradda ku saarayo sidii etoobiya ay u sii ahaan lahayd mid looga heebaysto awoodda amni ee geeska afrika oo soomaaliya ay ku jirto isagoo shir jaraa'id ay wada qabanayeen abiy axmed ra-iisul wasaaraha xabshada etoobiya ayuu sheegay in loolanada ka socda geeska qaaradda afrika ay walaaca ku hayaan dowladdiisa wuxuuna ka digay in loolanadaas ay isku beddelaan dagaal hubaysan oo galaafta dhaqaalaha mandiqadda sida uu hadalka u dhigay erdogan ayaa ugu baaqay madaxda dowladaha geeska afrika inay khilaafka ka dhexeeya dhexdooda xalistaan isagoo soo hadal qaaday fargelinta ajnebiga ee gobolka wuxuu ka hadlay aqoonsiga ay yuhuuddu siisay maamulka ashaadirarka somalilan isagoona carbaabay in aqoonsigan uu halis weyne gelinayo waxa uu ugu yeeray degnaanshaha geeska afrika madaxweynaha turkiga ayaa ku faanay in dowladdiisu ay maalgashi xooggan gelisay dhaqaalaha xabishada etoobiya isagoo farta ku guday in turkiga uu etoobiya geliyey dhaqaale gaaraya laba dhibic shan bilyan oo dollar islamarkaana labaatan shirkadood oo turkiga ay fursado shaqo siiyeen in ka badan labaatan kun oo xabashi etoobiyaan ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda kaafiradda etoobiya abiy axmed oo barbar taagnaa rajib dayib erdogan ayaa wuxuu ku xiray mustaqbalka xiriirka etoobiya ee turkiga sidii uu turkiga uga gacan siin lahaa etoobiya inay hesho marinbadeed intii ay ku jireen shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen abiy axmed wuxuu yidhi waxaan ka rajaynaynaa walaalkeena erdogan inuu gacan nagu siiyo gaarista marinbadeed hogaamiyaha turkiga ayaa waxaa la ogyahay inuu xusulduub ugu jiro sidii etoobiya ay u heli lahayd bad gaar ahaan badda soomaaliya qayb ka mid ah arrintana waxay ka dambaysay markii turkiga kulan uu ka dhacay kaas oo u dhexeeyey hogaamiyaha kooxda riddada xasan gargoorte ra-iisul wasaaraha xukuumadda kaafiradda etoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha nidaamka daaquudka turkiga rajab dayib erdogan iyadoona in badan oo isku dayay erdogan in etoobiya ay hesho qayb ka mid ah badda soomaaliya xukuumadda riddada turkiga ayaa ka mid ah dowladaha duulaanka ashaaldirnimo ku soo qaaday dalka soomaaliya jasaaka allaahu khayran walaalka abushiiba munaasabad lagu soo gebagabeynayay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wlasaamiga ee jubbada dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cuhmaan axmed dhuubo
muddo laba sana ah ayuu masjidka dabaqa ee magaalada jilib ka socday tafsiirka qur-aanka cadiimka waxaana habeen kasta masjidka soo xaadiri jiray boqolaal dad ah oo ka faa'iidaysanayay barashada tafsiirka qur-aanka kariimka sheeqa mufasirka ah ee sheekh cabdulqaadir ayaana ahaa mid muddadaasi uu soo dhabar adeegay kuna dadaalay inuu ka haqabtiro dalabada tafsiirka qur-aanka kariimka laga soo bilaabo suuratulbaqara ilaa suuratunnaas ayuu marba dhinac ka istaagayey sheekha isaga oo bayaaninayay macaanida qur-aanka kana warramayay qisaska maqaasidda iyo fahamka guud ee qur-aanka waana midda keentay in uu muddadaasi qaato tafsiirka masjidka oo ardayda iyo shiiqaba ku camirayeen cibaadada ka bilaabata in salaad lagu sugo salaad kale iyada oo ay sii dheer tahay raadinta cilmigii ugu muhiimsanaa ee qur-aanka kariimka barashadiisa iyo fahamkiisa macaanida ayuu soo dhammaaday tafsiirka wuxuuna ahaa mid ay aad wada jeclaysanayeen ardaydii ku taxnaa ilaa ugu dambayntii la gaaray gabagabadiisa sidaas allah subxaana watacaala uu ku soo khatimay ama uu ku soo dhammeeyey ee qur-aanka cadiimka ahaa labadaa suuradood ee mucawidateenka loo yaqaan ama saddexdaa suuradood ee mucawidaadka ah marka waxaan leenahay tama bicownihi tacaala tafsiiru almucawidatayn aw almucawidaati wa biha tama tafsiiru alqur'aani alcadiimi alxamdu lilahi awala waakhiran wsala allahu waslama wbaaraka cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin walxamdu lilahi rabi alcaalamiin gabagabada tafsiirka qur-aanka ayaa hadallo kooban laga jeediyey masjidka dabaqa kuwaasoo ku saabsanaa dhammaanshiyaha tafsiirkii socday sheekh cabdulqaadir ayaa ka warramaya muddadii uu socday tafsiirka iyo maraaxiishii uu soo maray fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuh yusabixu lahu fiiha bilguduwi walasaali rijaal sidaasuu ku sifaysanya masaajidku allah subxana wa tacaala wuxuu yidhi wainahu latanziilu rabi اlcaalamiin nazla bihi aruuxu lamiin calىa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin mar haddii alle xaggii uu ka soo degay bilisaanin carabiyin mubiin uu ku soo degay adigoon luqadii carabiga waxba ka aqoonin asagaadan fahmaynin fadhiid baad ahaanaysaa nimaan hingaad aqoonin baad noqonaysaa ee qur-aanka loo meeriyey naxwaheeda leh sarfigeeda leh balaaqadeeda leh iyo wixii raaca asalkuna intaa hadda aan sheegay wey culimmada islaamkuna waxay yidhaahdaan ruuxa qur-aanka fasiraya ama sunnada nebi moxamed ama axaadiista fasiraya laabudda an yakuuna muliman bilugati alcarabiya luqada carabiga nin qasad u leh ama yaqaano waa inuu yahay lama kala gaari karo laakiin maalintaynu bilaawnay tafsiirka ilaa caaw min aljinnati wannaas sida ugu dambaysay ama waa bayaan jaaraa majruurkaas ama mintaa ibtidaa'iye ah anigoo kusii hayo qur-aanka iga dhammaaday marka waxaan isleeyahay aljamcu bayna alqur'aani waallugati armaad samaysayba tafsiirka muddo laba sannadooda noo socday ilaahay baa noo dhameeyey subxaanahu wa tacaala waan uga mahadinaynaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu na fahamsiiyo weydiisanaynaa fiqhi iyo fahm inuu ilaahay nooga furo allaahuma faqihnaa fi ddiini wa callimna ta'wiila tafsiirkii asaga ahaa ee noo soo bilowday noo soo dhammaaday kii hore cadadkiisa laba boqol iyo lix iyo soddon cashir buu ahaa midkan dambe saddex boqoloo darsi baan ka dhignay maqsuudkeennu wuxuu ahaa wixii macaani laayaadu markaa la fahmi karo ka dalaba ahaan ee culimmada laga soo guurguurin kara in la sheego in badan waan idinku baraarujiyo waan idiin sheegay war waxaanaan isla raacraacanayn isla daalaacanayn juhdi ku bixiya waxoogaa dadaal tafsiirka asagana wixii akhdaa oo lagu arko waxaan leeyahay tasxiixeeda ama sixitaankeeda waajib
sheekh abuu saciid azaylaci kana soo mid noqday dadkii ka faa'iidaystay tafsiirka ayaa isagana ka hadlay gabagabada tafsiirkii ka socday masjidka dabaqa ee magaalada jilib wuxuu alla ku mahadsan yahay subxaanahu wa tacaala aniga shakhsiyan ilaahay inuu usoo waafajiyey tafsiirkan bidaayadiisa habeenkii la bilaabay waan joogay qaybana waan ka dhegaystay haddana allah subxaanahu wa tacaalaa khatmigiisa waa isoo waafajiyey ilaahay subxaanahu wa tacaalaa marka koowaad sheekheena sheekh abduqaadir xafidahu llahu tacaala waracaah ilaahay dembigiisii ha dhaafo dembigu waa la diintiisana alla ha dhaafo qur-aanka oo la bilaaba oo la dhammeeya wax sahlan ma aha fahanii-an liman istamaca kalaama rabbi alcaalamiina jala jalaaluh min bidaayatihi wa nihaayatih qofkii kalaamka rabbi subxaanahu wa tacaalaa bilow ilaa dhammaad uu dhegaystay oo ilaahay qalbigiisa ugu shubay qofkaas waa guulaystay haddii ilaahay waafajiyey allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaalaa low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyati illaah wa tilka alamhaalu nadribuha linnaasi lacallahum yatafakkaruun sacaadada iyo liibaanta fi daaraynina waxay ku jirtaa bitadabburi kalaami illaahi tabaaraka wa tacaala dadka liibaanay fi dunya waalaakhira waxay ku sacaadadaas waxay ku gaareen kalaamka rabbi subxaanahu wa tacaala inay ku tadabburaan haddii qofku qur-aanka ilaahay ku tadabbura waa la hubiyey xaqiiqatan qofkaas wuxuu gaarayaa sacaada fi dunya waalaakhira markaan dhammaan waa inaan ku dadaalna marka koowaad qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala qalbigeena inaan gelino oo aan aaminno guul kasta iyo horumar kasta iyo sharaf kasta iyo ciso kasta in lagu gaarayo ilaahay kalaamkiisa subxaanahu watacaala sheekh mukhtaar abuu muslim waxa uu ka mid ahaa dadkii nasiibka u yeeshay in uu wakhti ka mid ah wakhtigiisa dhegaysto tafsiirka qur-aanka kariimka wuxuuna ka hadlay tafsiirka dhammaaday wuxuuna sidoo kale la dardaarmay ardayda awalan sheekha sheekhana sheekh cabdulqaadir juhdiga ballaaran uu bixiyey tafsiirkii hore iyo tafsiirkanba allah ka abaalmariyo wixii dhib iyo rafaad uu ku soo maray xanuunana ilaah ha ka ajarsiiyo ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiisa maalinkii qiyaama allah uu kabo intaa kadib waxaan uga mahad celinaynaa si guud ahaan duduuban ciddii ka dambaysay tafsiirkaas inuu qabsamo maxaa yeelay nabigeena sal ly slam xadiid wuxuu yidhi man lam yashkur innaasa laa yashkur illaah min addacwati mas-uuliyiintooda ilaa iyo wilaayada ilaa iyo xarakada waxaan rabaa inaan soo jeediyo afar nuqdo oo ku wajahan ardada nuqdada koowaad waxay tahay haddaadan darsigaa hadda hadduu dhammaaday meesha haddaad ku joojiso dib dambe aad u muraajacaynin waxaad noqonaysaa marartu laa adriya hadda ka horaan sheekh cabdulqaadir tafsiir ka dhagaystay maantana waxba kama hayo ayaa ka dhalanaysa marka inaad horta muraajaca ku samaysaan marka tafsiirkii hadda oo uu sheekhu duubay oo saddex boqoloo fadhi waxaan leeyahay walaalayaal cilmigaan la bartay wuxuu u baahan yahay in la faafiyo qaala rasuulu llahi sal ly slam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah barashadiisa iyo inaad sii gudbiso tafsiirkii la bartay waxaan ku talinayaa sidii aan sheekha uga barannay in aan gudbinno waxaan leeyahay qur-aankan aan barannay walaalayaal ku camalfal buu rabaa aan ku camalfalno
ugu dambeyn sheekh cabdulqaadir ayaa u dardaarmay dadkii nasiibka u yeeshay inay ka faa'iidaystaan tafsiirka qur-aanka kariimka raggii dalabada ahaa ee hadda caawa ay u egtahay habeenkaan bilaabaynay oo kale caawana ay sidaan tahay min bilow ilaa dhammaadba isku soo wada xiro dad waxaan ahayn hal meel muxuu ahay wada joogo camal saalix hal meel uga wada jiro salaada wada tukada aan ilaahay isu barinno oo dad iscafiya oo dembi dhaaf isu weydiiya allaahuma akfir lahu warxamu waxba kaa dhibi mayso anigana sidaasoo kalean idinkugu ducayno waaban hadda soo hormariyo diinka allah idiin fududeeyo wadahadallada u dhexeeya murtid garguurta iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ka furmay magaalada muqdisho kulankan oo ahaa mid hordhaca ayaa shalay waxa uu ka furmay hotel ku yaala gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wuxuuna dhex maray murtid garguurta iyo mucaaradka la magac baxay golaha mustaqbalka qaar ka mid a mucaaradka ayaa sheegay inuu kulankan uu ahaa mid gogoldhig u ahaa kulamada kale ee haray kuwaasi oo looga hadli doono qodobada la isku hayo xasan garguurta ayaa weli ku adkaysanaya in kulamada kale ee haray ay ka dhacaan villa soomaaliya taasi oo si weyn uga soo horjeedaan mucaaradka multaqa ballaaran oo lagu soo dhoweynayey mujaahidiintii cadowga allah kula xisaabtantay gobollada dhexe ayaa lagu qabtay degmada labaatan jirow ee wilasaamiga ee baay faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen yaasir moxamed kani waa muldaqa heerkiisu sarreeyey oo ka dhacay degmada labaatan jirow ee wilaayadii islaamiga ah ee baay ciwaankiisuna ahaa intansurullaha yansurkum waxaana soo dhoweyn qurux badan loogu sameeyey halyeeyadii duruusta qaraar cadowga allah ugu soo dhigay gobollada dhexe ee dalka intii ay socotay xamladii gurgurta ee kibirku hareeyey kana dhashay degmada islamarkaana halkaasi ku soo ribaaday sannadaha dhowrka ah waxaa xaflad iyo muldaqa wada socday si heersare ah gogol loogu fidiyey martisharaf qaybo kala duwan isugu jirtay waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin heer gobol ah culimaa uddiin odayaal dhaqameedyo ganacsato iyo waxgarad waxaa ugu horreyn halkaasi kelimad ka jeediyey sheekh abuuqasiimo oo ka warbixiyey ahmiyadda multaqaha multaqaha ama kulunka hadafdii mayu ahan isu socodkii dhowr sin mayu ahan culeys galay koryu hoos badiyonay beri mawlabua cadowgii haka duuli allihii mayu ahan noo dhowday yamarnay inkama hadyaan tabaaraka wa tacaala nicmadaas marka inti lika shukri yaqiibkayi mayu ahan multaqaha qodobka labaad intii la muujiyey mayu ahan alukhuwat aliimaaniya runtii dagaalka culays dhiimayba ka socday walaayaadka hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug dhulkaas mayba ka dhisnaa walaayaad islaami ah mayba lagu xukumaya shareecada ilaahay tabaaraka wa tacaala may degani dad muslimiin ama degan hadafka gaalada inku duulin mayba haytay in anti ka saarta ka dhaanka shareecada islaamka meela ka saar bedel jena may wahan dastuurka iyo baybalka gaalada meele la dhika taas marka muslimiintii maarneediyeen ka qeyb qaadatay mujaahidiin iyo may wahan guud ahaan umati ganacsato ugaasyo walba malay shal hirin haddii una ina marka reer deegaanka ama wilaayada bay umato degan anti anu muujina marka farxadaas iyo khayrkaas iyo wanaaggaas oo walaalaheen marne tabaaraka wa tacaala goboladaas ilaahay cadowkii ku dulqaadi farxad inta la qiibsana may kale ka mid ah may ahdaafta lanqobadii kulunka wa ataxriid cala athabaat ma dhammaan marne way digaalka sidoo kale waxaa markaan idinku soo maqan codka sheekh cabdulaahi abuukhaalid waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud oo isaguna qayb ka ahaa marti sharaftii ku sugnayd howlka xafladda multaqahan heerkiisu sarreeyey waxa uuna jeediyey kelimo daarneyd dhinacyo kala duwan
id yuuxii rabbuka ila almalaa'ikati annii macakum fathabbitu aladiina aamanuu saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba sadedegaal iyo meelin iska saati ilaahayna walwalba ka filanya laakiin muslimiinta sidii ooba dagaaji waa imtixaan iyo laka tajaabiyahay darajadiyo inin korlan qaada awaamirta ilaahay fulintiya iyo arrimahaas ayaa laka holgeliyahay marka allah in mahadnagaana uma dadka meelun ku kulunsan gaar ahaan munaasabadan iyo kulunkan iyo xafladan haqaban gaabi yaan ku horreyti wilaayada islaamiga baay waaliji abu jacfar iyo deegaanka hadduuna roogna labaatan jar oo umado degan jazaahum allahu khayran culmo haddii ay yiin odayaal haddii ay yiin dhallinyaro haddii ay yiin mujtamacga guud ahaan jazaakum allahu khayra jazaa
ugu dambayntii waaliga wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa jeediyey kelimad qayim ah oo ku saabsan multaqahan isaguna bogaadiyey jawiga quruxda badan ee howlkan ay ku kulmeen marti sharafta qeybaha kala duwan isugu jirta
beli ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaalaa ma in mahadnagay iyo dhammaan dadkaha ku qiibgalay munaasabadan qiimaha badan leh lanka talagalay in laka bogaadiyo waana lahaka dhowaaye mujaahidiintii ha ku dagaalantay walaayaadka islaamiga ee gobollada dhexe wilaayada galgaduud wilaayada mudug wilaayada hiiraan wilaayada shabeellaha dhexe oo uu sukumadayey alwaali ashaykh cabdulaahi abuu khaalid oo runtii munaasabada geeka niilama shaarakeeya ahaaye waana haka dhowaayahay munaasabadda geeka niilama shaarakeeya waana haka dhowaayn mayleynaa walaalihii halgankaas adag ha gali jazaakum allaahu khayran wa jacala allaahu fii miisaani xasanaatikum
multaqahani ayaa muujinaya sida farxadda iyo laabfurnaanta leh ee mujaahid walba ee garwaaxistada hubkiisa islamarkaana cadowga allaha la xisaabtamo loogu soo dhoweynayo halkii uu ka baxay markii hore waxa uuna jeeshka xarakada mujaahidiinta al-shabaab saddexdii sano ee lasoo dhaafay uu jilibka u aastay sidii isbahaysyadii midabyada kala duwan lahayd loo gaarsiin lahaa jug xoogan islamarkaana dhabarka looga jebin lahaa dhammaan damacyada cadowga
jazaaka allaahu khayran walaalka yaasir guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageli oo anugu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta odkumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanah watacaala idinka ajarsii dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak wa jihaadukum mubaarak